cabdicelid gruub dharka ay dalka keenaan waxa raga dhammaystiran quruxna loo daa
subax wanaagsan dhegaystayaal qodobada wararka raadiyaha kulmiye saaka kuwooda ugu waaweyn waxaa ka mid ah khasaaraha ka dhashay weerarkii al-shabaab ay ka geysteen hoteel ku yaala magaalada nairobi oo kordhay al-shabaab oo sheegtay in weerarkii nairobi uu jawaab u ahaa aqoonsigii tramp ee qudus madaxweynaha soomaaliya oo xalay baydhabo kula kulmay madaxda maamul goboleedyada ka jira dalka galmudug oo bilowday diyaarinta ciidamo loogu talagalay inay la dagaalamaan al-shabaab xildhibaan ka tirsan maamulka hirshabeelle oo ku baaqay in si degdega loo joojiyo colaadbeeleedka ka taagan deegaanada ka tirsan maamulkaasi abaabul dagaal oo laga dareemayo deegaanada hoostaga degmada dhobley ee gobolka jubbada hoose ururka daacish oo weerar ku dilay ciidan maraykan ah iyo madaxweyne butin oo booqanaya serbiya
hormuud telecom u doono adeeg isgaarsiineed oo casri ah hormuud telecom u doono internet xawaarihiisu sarreeyo adna qaado hormuud saaxiibkaana u qaad
waa subaxnimo khamiisa taariikhdan waxay ku beegan tahay toddobiiyo tobanka bisha koowaad sannadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka warkaas oo dhan saaka waxaa aqrinaysa waryaheena xaabulul cabdulla cubeyd
waa mahadsantaha cali ibraahim cabdulaahi bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan warkii oo faahfaahsan khasaaraha ka dhashay weerarkii al-shabaab ay ku qaadeen hotel ku yaala magaalada nairobi ayaa kordhay iyadoo al-shabaab ay sheegteen in weerarkii nairobi uu jawaab uu ahaa maraykanka oo qudus u aqoonsaday caasimadda israa'iil war-soo saaraheena saake cali ibraahim ayaa ka waramaya
war ka soo baxay dowladda kenya ayaa waxa ay ku sheegtay inay kordheen dadkii ku dhintay weerarkii dagaalamayaasha al-shabaab ay ku qaadeen hoteelka dasad d t oo ku yaala galbeedka magaalada nairobi ee dalka kenya shir jaraa'id uu xalay magaalada nairobi ku qabtay taliyaha ciidanka booliiska dalka kenya joseph ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in tirada dhimashada ay gaarayso kow iyo labaatan qof uu ku jiro askari booliis oo ka tirsanaa ciidankii loogu talagalay xaqiijinta ammaanka goobtii al-shabaab ay weerarka ka geysteen sidoo kale taliyaha ayaa waxa uu sheegay in ilaa ay hadda la laayahay sagaal iyo toban qof islamarkaana weli baaritaano ay wadaan ciidamada ammaanka hay-adda bisha cas ee kenya ayaa horey waxa ay shaaca kaga qaaday in weerarkii talaadada al-shabaab ay ku qaadeen hoteel ku yaala magaalada nairobi ay ku dhinteen afar iyo labaatan qof tirintaa ka badanna ay ku dhaawacmeen sidoo kale madaxweynaha kenya oo shalay shir jaraa'id qabtay waxa uu wacad ku maray in ay ka arguusan doonaan dagaalamayaashii al-shabaab ee weerar ka geystay magaalada nairobi ee dalka kenya dhinaca kale war ka soo baxay al-shabaab ayaa waxa ay ku sheegteen in weerarkii ka dhacay nairobi uu jawaab u ahaa waxa ay ku tilmaameen hadalka aan xigmadda ku dhisnayn ee madaxweynaha maraykanka donald trump oo magaalada qudus uu aqoonsaday inay tahay caasimadda israa'iil al-shabaab ayaa waxaa kaloo ay sheegtay in weerarkaasi uu jawaab u ahaa xadgudubka dowladda israa'iil ay ku haysato muslimiinta reer falastiin al-shabaab waxa ay sheegtay in weerarkaasi loogu magacdaray al-qudus marna noqon mayso magaalo yuhuuda
madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ku sugan magaalada baydhabo ayaa xul xalay waxa uu magaalada baydhabo kula kulmay madaxda maamul goboleedyada dalka ka jira xilli maanta la filayo inuu kulan la qaato odayaasha dhaqanka ee koonfur galbeed axmed maxamed ibraahim ayaa faahfaahinaya warkan maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha dowladda soomaaliya ayaa xalay kulmo gaargaar ah kula qaatay madaxda maamul goboleedyada dalka ka jira magaalada baydhabo iyo gobolka baay kadib markii halkaasi ay u tageen calimasaarka madaxweynaha loo dooray koonfur galbeed soomaaliya ee laftigareenna madaxda kulanka qaatay ayaa istusay inay muhiim tahay wada shaqayn dhex marta si loo horumariyo soomaaliya inteeda kale nagana gudbo khilaaf weliba ee soo kala dhexgala khilaafka ayaa lagu sheegay inuu ragaadinayo horumarka soomaaliya uuna dhabar jibinayo shacabka soomaaliyeed ee uu hanqaltaagayay horumarka soomaaliya iyo inay shacabka soomaaliyeed ay helaan wax weliba ee dowladda looga baahdo sida caafimaadka amniga shaqa abuurka waxbarashada iyo jihiinta dhallinyarada madaxweyne farmaajo madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis lafdagareen iyo madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed karaash ayaa wada shaaciyey inuu isbedelay xiriirka dowladda iyo maamul goboleedyada dalka ka jira islamarkaana ay dib u heshiisiin sameynayaan sidoo kale madaxweyne farmaajo ayaa maanta waxa uu magaalada baydhabo kulan kula qaadanayaa odayaasha iyo waxgaradka koonfur galbeed soomaaliya kasoo jeeda iyagoona kawada hadlaya sida la sheegay rabshadihii ka dhashay doorashadii koonfur galbeed soomaaliya ka dhacday iyo sida lagu gaari karo xalkeeda loona baahan yahay inay wada shaqeeyaan odayaasha iyo madaxweynaha shalay la caleemasaare ee koonfur galbeed soomaaliya
galmudug ayaa bilowday diyaarinta ciidamo loogu talagalay in ay la dagaalamaan al-shabaab maalmo ka hor ayay ahayd markii galmudug ay ciidamo iyo hub kusoo bandhigtay magaalada dhuuso mareeb ee gobolka galguduud waryaheena maxamed cabdiweli tooxow ayaa inoo soo waramay ciidankan cusub ayaa ka mid noqonaya ciidamada galmudug waxaana tirada tababarka loo furay ay yihiin kuwa kor u dhaafaya laba boqol oo askari askartan ayaa laga soo kala aruuriyey dhammaan deegaanada maamulka galmudug waxaana goobaha tababarka looga furayay goobjoog ahaa madaxda sare ee maamulka galmudug iyo qaar ka tirsan saraakiisha ciidanka ciidamadan ayaa waxaa la doonayaa inay qeyba ka noqdaan kuwa loo diyaariyey inay la dagaalamaan al-shabaab waxaana magaalooyinka dhuusamareeb balihowda ka socda tababaro ciidan ibraahim xaashi cosoble oo ah agaasimaha warfaafinta xafiiska madaxa xukuumadda galmudug ayaa warbaahinta la wadaagay ciidanka tababarka u furmay
waxaan rabaa sidoo kale inaan iyana faahfaahin kale ka bixinno tababaro dheeraad ah oo loo furay ciidamo la doonayo iyana in lagu biiriyo ciidamadan diyaarsan una diyaarsan xoreynta deegaanada ka maqan maamulka galmudug oo ah abaabulkii ugu dambeeyey oo hadda ka soconaya caasimada iyo weliba deegaanada kale ee maamulka tababaradaas waxa ay ka furmeen deegaanka la yidhaahdo balahowd oo ah deegaan qadiimiya oo horey ay kaga soo baxeen ciidamadii ahlusunna waljamaaca kuwaas waad ogtihiin deegaankan siday u xasiliyeen hadday noqon lahayd dagaalka ay la galeen kooxaha khawaariijta toban sano ka hor iyo weliba duulaano kale oo qaab kale u abaabulnaa oo kadibteed dhacay oo iyana deegaankaas sidaas si lamid a looga saaray kooxo markaas ku diriraya magac dowladeed waxaa sidaas si lamid a tababaradu ay ka furmeen magaalada dhuusamareeb oo caasimad u ah dowlad goboleedka galmudug iyo qeybo kale oo ka mid a gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya sidaas si lamida ayayna ciidamadu tababarkaas u qaadanayaan waxaa xusud mudan tababarkii furitaankiisii deegaanka bilahowd joog ahaa madaxa golaha wasiirada dowlad goboleedka galmudug doctor sheekh maxamed shaakir al xasan iyo wasiirka amniga gudaha ee galmudug mudanas hadda sheekh yuusuf sheekh ibraahim waxaana hadda socda isku tashi la doonayo in lagu tayayo ciidamada maamulka galmudug maamulka galmudug waxa uu baryahana ku jiraya diyaargarow bariga deegaanada xiga ee gobolka galgaduud looga saari lahaa al-shabaab waxaana ay diyaariyeen ciidamada daraawiishta oo doonaya inay al-shabaab ka xoreeyaan deegaanada ay kaga sugan yihiin maamulka galmudug al-shabaab ayaa maamula deegaano badan oo ka mid ah kuwa galmudug waxaana maamulku hadda isku diyaarinaya howlgal lagu soo celinayo deegaanada ka maqan gacanta maamulka maxamed cabdiweli tooxow idaacadda kulmiye dhuusamareeb deegaano ka tirsan hirshabeelle waxaa ka jira dagaal beeleedii u dhexeeya beelo wadadega deegaano ka tirsan hirshabeelle khasaare kala duwan ayuuna dagaalkaas sababay hadda xildhibaano ka tirsan maamulka hirshabeelle ayaa ku baaqay in si deg dega ah loo joojiyo colaada beeleedka ka taagan deegaanada ka tirsan maamulkaas shamis xasan haaruun ayaa faahfaahinaysa warkan
xildhibaan maxamed bashiir qaasiim oo ka tirsan xildhibaanada maamulka hirshabeelle oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ee ku dagaalamaya qaybo ka tirsan deegaano hoos imaada hirshabeelle waxa uuna xusay in haba yaraatee aysan wax faa-iida u lahayn guud ahaanba diriirta soo kala dhex gasha beelo wadadega
waa run baaqyadii aan jeedinaynay waxay ku wajahnaayeen guud ahaan dagaalada ka jiro gobolka hiiraan iyo xadka u dhexeeya galgaduud iyo sidoo kale waxaan dhihi karaa degmada maadaay iyo degmada jallalaqsi xuduudaheeda dagaalada ka jira ayaan baaq ka dirnay shayga ugu horeeya oo aan aan qaba karnayn wuxuu nala noola muuqday inaan baaq dirno oo arrimahaasi lagu hakinayo iyo talooyin inaan jeedino unbaa hadda bilowgeedii hore noo ahayd maxaa yeelay howlahaasi ka socdo hirshabeelle waxaan dhihi karaa waa mid ka tan badan maamul goboleedka hirshabeelle si aan ugu baaqno ku baraarujino dowladda dhexe
mar la weydiiyey xildhibaanka sababaha keenay dagaalbeeleedyadan soo noqnoqday ayaa waxa uu ku sheegay inay ka dambeeyaan ama sabab ay u yihiin laba arrimood oo kale ah ammaanka deegaanada maamulka oo aan looga maarmi karin inay ka hortagaan dagaalbeeleedyada iyo sidoo kale inaan si toosa loo wajahin ka hortagooda ama xildhibaanadu ay ka gaabiyaan inay heshiisyo kala dhex dhigaan
anigu aragtideeda laba sabab ayaan isleeyahay sababta koowaad way cadeen u tahay amni inuusan ka jirin degaanka guud ahaan dhismaha ciidamada oo howlahaas amniga ka shaqayn lahaay waa qodob aan isleeyahay qodobka labaadna waxaan leeyahay marka la wajahayo ayaan sidnaba loo wajihin maxaa yeelay in baarlamaanku ka qayb qaato duubabku ka qayb qaataan si dhaba loo wajaho ayaa loo baahan yahay waxaan leeyahay marka si dhaba weli looma wajihin arrintaasna waxaan isku dayaynaa insha allahu colaad kastoo jirta in loo wajaho sida dhabta ah go-aana laga wada qaato wixii ka dambeeya marka la heshiiye ee go-aan la qaato qaladkii yimaadana tallaabo dowlad la qaado
bilihii u dambeeyey ayaa waxaa dhowr jeer ku dagaalamay deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe taasoo ay ka dhasheen khasaaro kala duwan inkastoo xiisadu weli ay taagan tahay balse waxa ay socdaan dadaalo lagu joojinayo colaadda soo noqnoqotay ee u dhexeeya beelaha walaalaha ah
wararka laga helayo deegaano ka tirsan degmada dhooble ee gobolka jubbada hoose ayaa sheegaya in abaabul dagaal laga dareemayo deegaanada deegaanadaas madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe oo ku sugan degmada dhoobley ee gobolka jubbada hoose ayaa wada qorshe lagu diyaarinayo ciidamadii dagaalka la geli lahaa al-shabaab deegaanada jubbooyinka ayaa waxaa ka socda dhaqdhaqaaqyo milatari oo ay sameynayaan ciidamada ammaanka ee jubbaland iyadoona ujeedkooda u ahaa sidii ay al-shabaab uga saari lahaayeen deegaanada maamulkaas al-shabaab ayaa hadda waxay maamulaan deegaano ka tirsan gobolada jubbooyinka warka subaxee raadiyo kulmiya ayaad la socotaan wararka dibadda ayaa inoo soo socda
duulimaad raaxa leh degdegsiimaya ammaano ayr jabuuti u doono
ciidamo maraykana ayaa ku dhintay weerar ismiidaamina oo ka dhacay waqooyiga siiriya sida uu qiray milatariga maraykanka ururka daacish ayaa sheegay in qof isoo miidaamiyey uu isku qarxiyey xarunta ciidanka maraykanka ee magaalada manjib la yidhaahdo laba askari oo maraykan ayaa iyo shaqaale rayida ayaa qaraxaas ku dhintay sida uu sheegay taliska dhexe ee ciidanka maraykanka saddex kale oo ciidan booliis ahna waa ay dhaawacmeen ciidanka maraykanku waxa ay manjib u joogaan in ay taageeraan kurdiyiinta iyo carabta la dagaalama daacish inta badan bariga syriya waa laga saaray ururka is is la yidhaahdo ugu dambeyna madaxweynaha raashka valadimir putin iyo wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo ayaa ku wajahan wadanka serbiya maanta oo khamiisa ujeedkiisuna waxa uu yahay ama waa inuu adkeeyo xiriirka wadan raadinayo inuu ku biro midooda yurub madaxweyne putin waxa uu wadamada reer galbeedka ku eedeeyay inay qasayaan dalalka balkaniska ammaanka magaalada caasimada ee serbiya ayaa aada loo adkeeyey diyaarado miig ah ayaa duuli doona garbaha diyaaradda uu saaran yahay putin waxaana serbiya lasii geeyey ciidamo badan oo booliis ah dadka degan caasimada dalkaas ayaa waxaa looga digay inay guryaha dushooda ama ballankoodkooda ay ka daawadaan marka la gelbinayo putin iyo wafdigiisa booqashadiisa serbiya waxa ay imaneysaa xili uu sii adkaanayo loolanka u dhexeeya dalalka midooda yurub oo gaar isku bahaysanaya iyo gaashaanbuurta naato guud ahaan war waxay dalkii dibadda inaga soo gaaray oo subaxnimada raadiyo kulmiya muqdisho aad kala socoteen khayaare waanaga intaa ciddii warkan uu dhaafay waxa ay ka daalacan karaa raadiyo kulmiya dot com haddii aad joogto magaalada beledweyne raadiyo wadani ayaad naga dhageysan kartaan cadaado haddii aad joogto raadiyo cadaado hayaan haddii haddii aad joogto magaalada gaalkacyan waxaad naga maqli kartaa raadiyo hayaan adduunka intiisa kale life streamka maraykankana kala f m nabadgelyo